wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ah dowlad goboleedka jubbaland ayaa maanta magaalada kismaayo ku qabatay kulan muhiim ah oo lagu xoojinayo wada shaqaynta u dhexaysa wasaaradaha kala duwan ee dowlad goboleedka jubbaland kulankan ah ayaa waxaa ka soo qayb galay agaasimaha guud ee arrimaha gudaha ah dowlad goboleedka jubbaland iyo qaar ka mid ah agaasima waaxeedyada wasaaradaha dowlad goboleedka jubbaland agaasimaha guud ee arrimaha gudaha dowlad goboleedka jubbaland cabdiwaaxid maxamed dhaqane ayaa si rasmi ah u furay kulankan isagoo muujiyey muhiimadda ay leedahay in wasaaraduhu ay yeeshaan xiriir dhow iyo qorshe midaysan maanta taariikhdu tahay saddex iyo labaatanka bisha toddobaad laba kun iyo shan iyo labaatanka waxaa halkan nooga qabsoomay kulan muhiim ah oo ku aadan wada shaqeynta wasaaradaha iyo agaasimayaasha guud iyo dhammaanba shaqaalaha hay-adaha kala duwan ee dowladda laakiin ku aadan wada shaqeynta say hay-adaha dowladda u wada shaqeyn lahaayeen iyadoo oo ay ka yihiin hoggaan farsamo ay ka yihiin agaasimayaasha guud marka waxaana kala soo qayb galay shaqaalo muhiim ah oo ka socda wasaaradaha kala duwan iyo agaasimayaasha qaar ka mid a waxaana ku faraxsannahay inuu soconayo labada maalmood ee soo socda maanta iyo beri marka insha allahu waxaan rajaynaynaa in laga wada qayb qaato wada shaqayntuna sidii kulankan kan ka horeeyey aan ku sheegnay oo asagana ay kasoo qayb galeen dad kale in wada shaqayntu ay hagaagto oo ay waxyaalihii lasoo jeediyey aan anaguna u bedelno wax shaqaynaya aan u bedelno annaga wasaaradda arrimaha guduhu waxay ka shaqaysaa badanaa arrimaha dowladnimada arrimaha khilaaf xalinta arrimaha isdhexgalka bulshada maamulada ayay ka shaqeysaa marka iyo dowladaha hoose waxaa kaloo ka shaqeysaa arrimaha diiwaangelinta madaniga ahee sida shahaadooyinka iyo dhimashooyinka shahaadooyinka dhalashada iyo shahaadooyinka dhimashooyinka iyo kuwa furooyinka iyo kuwa guurka oo dhaqan geli doono hadda laakiin si yar u socda marka waxaasoo dhan baa laga doodayay waxaan rajeeyaa laga doodi doona waxaan rajeynaynaa insha allahu inay wada shaqeyn fiican ay sii kordhiyo kulankan